qaraxan ayaa la sheegay inuu ka dhacay bar koontarool oo ciidamada maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin gudaha degmadaasi ila deegaanka ah oo la hadlay idaacadda shabeelle ee magaalada muqdisho ayaa sheegay inuu jiro khasaaro dhimasho iyo dhaawac ka dhashay qaraxaas balse aan la xaqiijin karin inta uu la egyahay al-shabaab oo sheegatay mas-uuliyadda qaraxan ayaa baraha internetka ku baahiyey in khasaare xooggan ay gaarsiiyeen ciidanka koonfur galbeed inkastoo aysan shaacin tirada ay ku dileen ama ay ku dhaawaceen qaraxaasi ilaa ay hadda ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay dhinaca maamulka koonfur galbeed oo ku aadan qaraxaasi balse waxaa la sheegay in ciidamadu howlgallo ay ka sameeyeen gudaha degmadaasi qansax dheere inkastoo saraakiisha ciidamada maamulkaasi aysan faahfaahin ka bixin baaritaanadaasi inta badan al-shabaab ayaa weerar gaadmaha ku qaada fadhiismaha ciidamada koonfur galbeed iyo kuwa dowladda federaalka soomaaliya ay ku leeyihiin gobollada baay iyo bakool